barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efrimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaado ah saddex iyo labaatanka bisha januari sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah magaalada boosaaso oo lagu qabtay kulan dhallinyarada ay ku caweynayeen islamarkaasna suugaan lagu soo bandhigay dhallinyaroy in wax laga qoro dalka dalku wuxuu leeyahay taarikh buu leeyahay oo wuxuu leeyahay degaan juqraafi buu leeyahay oo wuxuu leeyahay af iyo dhaqan cajiib ah marka waxaan odhan lahaa iyadoo waraaq wakhtigeena hor taallo in la soo in la qoro wax in taariikhda soomaaliya wax laga qoro sababto ah waxaa kale oo aad maqli doontaan saamaynta ay caafimaadka ku leeyihiin dawooyinka dadka qaar ay u isticmaalaan in ay ku cayilaan ama ay midabkooda ku dooriyaan
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka marayn waxaana ka mid ah
waxaad kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dowladda federaalka kadib markii ay golaha senadka ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee kumeel gaarka ah shalay mudanayaasha senadka ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaystay in marka hore xal laga gaaro kiiska kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo caruur ah maraykanka ku yimid sharci la-aan halka jamhuuriyiintuna ay riixayeen hindisyaal sharciyeed oo dhinaca bajetka ah labada gole ee senadka iyo aqalka odayaasha ayaa labaduba ansixiyey miisaaniyadda dowladda oo hase yeeshee ku eg sideedda bisha februari ee soo socota koongareeska ayaa looga fadhiyaa inuu heshiiska madambeys ah ka gaaro bajetka joogtada ah ee dowladda wixii ka dambeeya sideedda bisha soo socota
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa soo gebagabeynaya booqasho afar maalmood qaadatay oo uu ku mareeyay gobolka bariga dhexe isagoo shaaca ka qaaday in safaaradda maraykanka ee israa'iil loo rari doono qudus sanadka soo socda xogeya arrimaha dibadda ee maraykanka reg tillerson ayaa hore u sheegay in raridda safaaradda laga yaabo inay qaadato sanooyin ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu ayaa waxa uga mahadceliyey bens waxa uu ugu yeeray hadalka taariikhiga ah isagoo sheegay in xiriirka maraykanka iyo israa'il uu sidii hore kasii xoogeysanayo
laacibkii hore ee ciyaaraha kubadda cagta george weh ayaa isniintii shalay loo dhaariyey xilka madaxweynaha dalka liberia munaasabad ka dhacday garoonka kubadda cagta magaalada monrovia ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dalalka gabon ghana sierra leon iyo qaar ka mid ah saaxiibadiisii kubadda cagta ee uu horay ula soo ciyaaray wee oo ah kuwii konton jir ayaa ballan qaaday in uu mudnaantiisa koowaad uu ka dhigi doono la dagaalanka musuq maasuqa waxa uu u mahad celiyey madaxweynaha hadda xilka kasii degaysa elen johnson sirlef
qof ayaa la la'yahay qaar kalena oo ay dhaawacmeen kadib markii maanta oo talaada ah ay qaraxday buur weyn oo ku dhow goob ay ku yaalaan goobo lagu dalxiiso laguna raaxaysto buurtaasi oo dab iyo dhagxaanba fadhisa ayaa waxaa la sheegay in dadku ay ku xadimeen waxaana dadka xadimay ku jira lix askari sida uu ku warramay militariga jabaan dadkaasi oo dhammaantood markii dambe lasoo badbaadiyey
door wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay voice of america washington magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan caweys ah oo ay isugu yimaadeen dhallinyarada iyo dadka waayeelka ah ee magaaladaasi ku nool iyadoo lagu soo bandhigay suugaan kala duwan islamarkaana lagu guubaabiyey dhallinyarada in ay dalkooda iyo in dalkooda wax ka bartaan wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa kulankaasi ka qayb galay islamarkaana warbixintan kasoo diray madashan oo loogu magacdaray cawayska dhallinyarada boosaaso waxaa looga hadlayay sidii dhallinyarada loogu wacyigelin lahaa xoojinta afka soomaaliga waxaana madashaasi soo agaasimay dhallinyarada abwaaniinta ee ku sugan boosaaso waa madashii ugu horreysay ee caways noocan oo kale ay isugu yimaadaan guud ahaan qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan gudaha boosaaso waxaa inta ay socotay lagu soo bandhigay suugaan kala duwan iyadoo guud ahaan dhallinyaradana lagu wacyigeliyey inay ka fogaadaan afafka qalaad ku hadlistiisa raaga bile oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga magaalada boosaaso ayaa dhallinyarada ku dhiirageliyey in taariikhda waddanka wax laga qoro dhallinyaroy in wax laga qoro dalka dalku wuxuu leeyahay taariikh buu leeyahay oo wuxuu leeyahay degaan juqraafi buu leeyahay oo wuxuu leeyahay af iyo dhaqan cajiib ah marka waxaan odhan lahaa iyadoo waraaq waktigeenay hor taallo in la soo in la qoro wax in taariikhda soomaaliya wax laga qoro sababtoo ah siddeed iyo labaatankaa sano ayna burburka ahayn taariikhdeenna ma naqaano xuduudaheenna ma naqaano manhaj dugsiyeed baynaan ku qaadan history kale oo jaacad baynaan ku qaadan juqraafigeenna ma naqaano gobolladeenna ma naqaano siddeed iyo tobanka gobol ee xitaa soomaaliya ma naqaano waxaynaan aqoon waxaasoo dhan maxaa loo diidayaa sidoo kale abwaan yaasiin cabdi iidle oo ka mid ah dhallinyarada sugaanta curisa ayaa madasha caweyska ku soo bandhigay gabay uu kaga hadlayey abaartii ka dhacday guud ahaan dalka soomaaliya dhinac keyrka suusha xigiyo samin bay waa qaadee samin lagama rane ninkiisa tiri la jeeda sibalo gafayda nasra lagu salaamaaye safana abareed marbaysigo kiciyane sufur iyo marbalada tira sabadka geedi iyo cirkusayn madiida adlada dhibic ka suushaaye ishkinkana sidii lagu ogaa sofka laga waayo arig iyo dhamaankuna silcaan maanta sida taagan ganacsato iyo weliba qaar ka mid ah dhallinyarada caweyskaasi ka qayb galay ayaa codsaday in barnaamijyada noocan oo kale ah dhallinyarada hal abuurista leh ay sii kordhiyaan si dhallinyarada loogu wacyigeliyo arrimo kala duwan dhalinyaro runtii aad iyo aad baa umahadsan tihiin sida quruxda badan rag badan baa waxay fadhiyaan maqaayadaha kuwa badan baa moobilla baaranaya waxaan odhan lahaa abwaanka annaguba kharash garayne haween kastoo jimcaha armaad noo qabata caweyska ts boosaaso waxaa dhici karta meelaha ugu caweyn aan dhici inaanay jirin in dhalinyaradu marna laami ka xulaan marna laami hadda kor u socdaanin inay dhibkilooyin dabada qabsadaanin inay meelo khatara galaanin laakiin halkan caawa waxaan ku qaadanay habeen jimcaha oo fasaxa caways qurux badan baan ku qaadanay oo abubakar khaliif waan raage inoo runtii inoo ka sheekeeyay taariikha aada fara badan gashay inuu annaga noo soo bandhigo shacabkiisa uu dareensiiyey inay ku jiraan weli ummad leh hal abuurnimo hal abuurnimaduna dee ma gasho keliya dhinaca inuu kelmadiis ku beegbaago oo gabayo hadal qurux badan kasoo saaro haddii lasii baarana waxaa macquula in laga helo fikrado fiican oo anfacaya dhinac kasta shacabka dhalinyarta iyo dadka waaweyn ciyaalkaba marka waxaan aada uga mahadcelinaya qof kastoo meeshay waxaan dhiirigelinayaa dee qof kastoo haya oo la hami inuu ku soo saaro magac ku dhex yeesho inuu soo baxo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsana ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay muddooyinkan dambe ayaa waxaa soo kordhayay dadka iyagu isticmaala daawooyinka aan dhakhtarka u qorin iyagoo u isticmaala siyaabo kala duwan sidaa iyaga oo midabkooda ku dooranaya ama isku cayirinaya doctor jibriil xandule waa dhakhtar isagoo ka howlgalo cusbitaalka magaalada boorama waxaana uu saameynta caafimaad ahaan ay ku yeelan karayso dadka adeegsada daawooyinka noocaasa ah uu uga warramay wariyaheenna v o e xaashim sheekh cumar good waxaan kula tali lahay inayna waxba sameyn inayna iscadayn waayo waxaan ku nool lahay wadamo ka mida wadamada ku dhaca khadka trobicalka taabceed waxa weeye sanadka labiyo tobanka biloodba wadankiina wuxuu leeyahay cadceed rasmi ah oo maalin kasta imanaysa mar hadday cadceedi jirto dubkeenna ilaahay wuxuu u madooweeyey inuu inaga ilaaliyo cadceedda asanka shucaceeda waayo hablahaas ibgo kale tusaalahaan maaha un maskaxda tusaalahaan waxay nagu leeyiin inuu kasarka dubka ku dhaco masalan waxaa jira qaarkood inay bogsan marka uu ku dhaco iskiin dubka infection kaga dhaco ama qofku uu xogmo marka waxa weeye inayna isticmaalin baaba number one ah. qof kasta siduu ilaahay u sameeyey ay ku qurux badan yihiin waxay uga baahantay gabadhi inay iscadayso ma jirto waxay gabadh uga baahantay inay buurnaato ma jirto markay buurnaato hadhow hilib kama dhacayo jimicsi wadankiina ma jiro meelo badanoo jimicsi lagu sameeyo Eh, meelo fitness ama eh, lagu jirkaaga lagu dhisa ma jiraan marka gabadhii haddii leedahay masalan ka soo qaad tusaale ahaan aabbaheedii hooyadeedba macaan le tusaale ahaan hidda ahaanba macaan u nugushahay mada khatartii waaba haysataa wa waa hid- hiddaha ka mid ah markay isbuurnayso hidda labaad ba isku keentay waxay isku keentay khatar labaad in macaan iyo dhikanaysba ku dhaco unbay dooranaysaay qurxin kama helayso buurni Eh, buurnidu waxay ku jirtaa hilibka yarba ku jirtaa marka dumarka in taa nala fahmaan ba fiican ragga ku jeclaanaya buurnina dumarkood khaldiisi maa leeyahy dhumnidaas ayuu caafimaad ku jira xaggaa laga raadiyo wanaagga
marka inta badan dhallinyaradu hadday daawo isticmaalayaan ama gabdhaha oo kale daawada cayilka hadday rabto inay isticmaasho hadday rabto ta in la iscadaynayo ay isticmaasho waxyaabahaasi kimikalka oo kale inay isticmaalaan hadday doonayaan muhiimaddu soo maaha inay dhakhtarra tashadaan
dhakhtar u qoraya gabadh inay iscadaysaa ma u jirtaba waayo duwa ma ah waa wax waa off at the counter wax wey waxay gacantooda ku doonanayaan marka dhakhtarku taladu siinay way caddahay ama ha noqdo dhakhtar noocu doona ha noqdo dhakhtar guud dhakhtarka dubka waxa muhiima inuu qofku la hadlo dhakhtar dhakhtarka shaqada ku shaqale waxaa la yidhaha dermatologist dhakhtarka dubka inay kala hadlaan ama haddii dermatologist jirin waa in dhakhtar janaala lala hadlaa dhakhtarka janaalka isagaa talo u sheegaya isagaana ugu digaya marka dambe waayo sabab laisku caddeeyay mama jirto maka waraysa haddii la iscaddayna waan gartaa laisqurxinayda hudud bay jirtaa xidnaa jira wixii nay jiraala waa sax laakiin dawo farmasi taaliyo dukaan supermarket lagu iibiyo xal maaha maxay yihiin daawooyinkan ay gabdhuhu cayilka u iibsanayaan iyo sababta isticmaalkooga loogu talagalay iyagu maxay yihiin horta dawooyinka ugu badan ee arkaa ay dadku iibsadaan waxay u badan yihin dawooyin la steroids oo normally lagu naco laakiinse ah dawooyin hoos u dhigaya difaacaga jirka ku nugleynaya inuu infection kuu dhaco ku nugleynaya inuu macaan marka dambe kuu dhaco dawada ay isku- cunaan taasoo badan steroidka u badan vitamina u badan vitaminka dhakhtar baa qora qofka u baahan Eh, in qofku iska maaha dhoos badan inuu cuno. qaarkood waxay isku nacayaan cunto inay xoog u cunaan cuntada qofka waa inuu inta loogu talagalo uu cunaa ee jirkiisa loogu talagalay wixii macmacaani waxaana u yaraya waayo waddankeena dhibaato weyn buu nagu hayaa macaan dhiigkaras tubag marka qofkii waxa weeye waa qofkii oo doonanaya xanuun waanoo idhaahdo okay waxaan doonayaa inaan xanuunsado ama waxaan doonayaa inaan dhinto oo gaadhiga isku dhigo oo kale tusaalaha mujtamaca siinoo saas marka qof hadduu doonayo isdilo waa war cadde laakiinse haddii uu qofku doonayo inuu caafimaadkiisa laashado dhakhtar unbaa dawo u qori kara dawooyinkanna waa dawo uu dhakhtar qori kara keliya maaha qof uu intuu ka tago waayo waxan baa waddankeena dee sharuuc wad- dadka difaacdaa loo baahayay una ninka farmasiga jooga sida nanaca dawadu u yibin uu yidhaa keen dhakhtarku qor warqadda ee ku qoray midda kale subarmarketada markaad gasho waad arkaysaa waxa ay dumarku iibsanayaan isku cadaynayaan waxaan ismarinayaan oo dhan waa dawooyin ay tahay ama inuu qoro dhakhtar janaraala dhakhtar guud ama da- dhakhtar duqa ku taakhusa ma ama inuu taallaba subarmarket marka ugu horeysa dawooyinka qaarkood waan gartay cream ah, body lotion kuwaasoo caadi lakiin waxaa ka hadlaya steroidska sida beclmeteson waxaasoo kale oo dumar badan ay xoog u isticmaalaan inay isku caddeeyaan
daawooyinka noocaas ee ay isticmaalayaan gabdhuhu ama ha isku qurxiyaan ama cayil ha ka doonaan oo ha isku naaxiyaanba iyaga laftoodu saamayn ma ku leeyihiin dhinaca maskaxda haddii ay dhibaato u keenayaan daawooyinkaas haa way ku leeyihiin haashim sababta ugu leeyihin waxa weeye een, horta saddex qodob baa arrinta u kala soocayna gabadha marka ugu horeysa maxay isku caddaynaysaa Een, maxay doonaysaa inay u buurnaato waxa ugu weyn ee cudurrada dhimarkaan ognahay waxa weeye cudurro waxaa jira qofka ku dhaca ee, body identity qofku inuu isku kalsoonaan waayo isku kalsoonida lafteeda uu qofka ka lutaa waa mid ka mid a xanuunada maskaxda iyada lafteeda marka markaan anigu dad badan waraystay ah, ka dhakhtar ahaan u fiirsaday dumar badan oo iscadeeya ama isbuurneeya ama sabab kale dawo aan dhakhtar u qorin u isticmaala waxaa u egtay qaar badan sababta waxaan u samaynayaani taa waan arkay waxaa kaloo jira dawooyinka bisa kuwa laysku naaxiyo kuwa laysku cadeeyo waxaa ku jira maada la steroid steroidka waxaan ognahay inuu keeno marka laysku badiyo ama jidhka systemka in badan galo cudurrada maskaxda inuu keeno ayaan ognahay beeshano iyada lafteeda saa ugu dhacdayna way jiraan oo markaa inaan ka joojinay waxaas dadna maskaxdu soo lamaatay ta saddexaad ee kale ee jirta waxa weeye in eh, marka uu ku dhaco eh, markay isticmaalaan ama iscadeeyaan ama waa dabada iscadeeya waxa ku jira chemicals chemicalsku marka dambe inkastoo inaan research badan la sameyn ama cilmi baarid badan laakiinse waxaa loo baahan yahay in la darsa arrintaas oo la ogaado xiriir ka dhexeeya xanuunada maskaxda iyo waxyaalaha dumarka ismarinayaan ma lasku eego marka anigu aad baan uga welsanay xaggaas inuu jiro door weyn kaasina wuxuu ahaa doctor jibriil xandulle oo ah dhakhtar ka howlgala cusbitaalka magaalada boorama waxaanu u warramayay werigeena v o a haashim sheekh cumar haatana dhankii heesaha ku soo dhowaada codkii cabdihani xaashim
sidii damal wabigu tacalyaal dushisa ubaxiyo man kala tegayey la daawado la daawado la daawado la daawado doonka dhinacyada ee la daawado la daawado la daawado la daawado doonka dhinacyada ee taraantarka qurux taraantara sidii damal waabigu tacalyaal dushisa ubaxiyo man kala tegayey la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee Ah, la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee daawo daawadii jacaylkaygaay sidii dayax dunida nuurkeedaay daawo daawadii jacaylkaygaay sidii dayax dunida nuurkeedaay ildoojay manka doojay ildoojay ildoojay ildoojay manka doojay haddaan doondoona doono haddaan dayd iyo gudoono dalkiyo dibaddaba ka doono miyay dunidaba jirtaa midaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa cidaan kugu doorsadaa daraandarka olol daraantara sidii dabla shiday habeendama dushana bulalahidh kor loo dirayay la daawado la daawado la daawado la daawado nuurka daalacayay la daawado la daawado la daawado la daawado nuurka daalacayay daraandarka olol daraandara sidii dabla shiday habeendama dushiisa bulalay kor loo dirayay la daawado la daawado la daawado la daawado nuurka daalacayay la daawado la daawado la daawado la daawado nuurka daalacayay degmooy dahab iyo daruuru egey sidii darsan daala quruxdeedaay degmooy dahab iyo daruuru egey sidii darsan daala quruxdeedaay ildeeqaay maanka deeqaay ildeeqaay ildeeqaay ildeeqaay maanka deeqaay haddaan doondoono doono haddaan dayr iyo gudoono dalkiyo dibaddaba ka doono iyay dunidaba jirtaa midaan kugu lagu doonsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doonsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doonsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doonsadaa cidaan kugu doonsadaa cidaan kugu doonsadaa cidaan kugu doonsadaa
cidaan kugu doodsadaa miyay dunidaba jirtaa codkii cabdi hani xaashi ee heestii daraandalha ayaan intaas kusoo gebagabaynaynaa haasana kusoo dhowaada ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horeyno kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa kusoo dhawaatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee napoli kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga badisay naadiga genoa ciyaar ka tirsaneyd horyaalka seria aada yuventus waxaa goolka daqiiqadii lix iyo tobnaad u dhaliyey ciyaaryahanka garabka uga ciyaara douglas costa waxaana hadda ay hal dhibic uun u soo jirsatay napoli oo horyaalka ku horkacaysa afar iyo konton dhibcood kaalinta labaadna waxaa ku jirta yuve oo leh saddex iyo konton dhibcood booska saddexaad waxaa ku jirta lazio oo leh saddex iyo afartan dhibcood inter ayaa la dhibco ah lazio oo iyana leh saddex iyo afartan dhibco dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno kooxda kooxaha arsenal iyo manchester united ayaa shalay isweydaartay laacibiinta alexis sanchez iyo ciyaaryahan hendrik mcadrian sanchez waxauu ku biiray manchester united isaga oo saxiixay afar sano iyo badh oo qandaraas ah ciyaaryahankan u dhashay dalka jili weerarkana ka ciyaara ayaa waxa uu heshiiskaasi ku qaadan doonaa sanadkiiba afar iyo toban milyan oo lacagta bawnka ingiriiska ah taasi waxa ay soo gebagabaysay doonitaankii kooxda manchester city oo ciyaaryahankan muddo laba sano ah aada u danaynaysay ciyaaryahanka kale ee dhinaca arsenal u wareegay ee lagu magacaabo mcatrian oo ah sagaal iyo labaatan jir ayaa ka tegay manchester united waxaana laacibkan oo u dhashay dalka armenia ay kooxda arsenal ku heshay ama ay kaga bedelatay sanchez isaga iyo lacag ciyaaryahan mcatrian waxa uu markiisii hore manchester united kaga soo wareegay brushia dortmund sanadkii labada kun lix iyo tobankii markaasoo ay manchester ku iibsatay lix iyo labaatan milyan oo pound waxa uu u saftay xil ciyaareedkan kooxda manchester toban kulan oo ka tirsan horyaalka ingiriiska dhinaca manchester city waxaa heshiiska u kordhiyey ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara kevin debrune xidigan u dhashay dalka holland ayaa waxa uu kooxdan lasii joogi doonaa ilaa iyo sanadka labada kun lix iyo labaatanka laacibkan lix iyo labaatan jirka ah ayaa waxa uu u dhaliyey xilli ciyaareedkan kooxda manchester city lix gool isaga oo dhiibay toban baas oo ay kooxda manchester city ciyaaryahanadooda goolal ku dhaliyeen dhinaca kalena kooxaha arsenal iyo brusiyo dortmund ayaa ku jira wadaxaajood ay ku kala bedelanayaan laacibinta weerarka uga kala ciyaara labadan koox ee kale ah olivier jirud oo arsenal u safta iyo ciyaaryahan obamian oo weerarka uga ciyaara brusiyo dortmund wadahadallada labadan koox ayaa la filayaa in ay soo gabagaboobaan xagaaga aan idhaahdee bisha juun ee soo aadan markaas oo uu mar kale dib u furmi doono suuqa kala iibsiga ciyaartoyda chelsena waxa ay u dhowdahay inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda rome ciyaaryahan aadan jeko laacibkan soddon jirka ah ayaa la filayaa inuu dib ugu laabto horyaalka premier league ee ingiriiska ciyaaryahan jeko ayaa horey ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee manchester city dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
maasanida nuur xasan nuur bukhaari haatana codadkii ku soo dhowaada hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse
Thank you naxariise dhaawaca haddaa dhiliday jacaylka dhabtii anigu igu dhacay wey dhibaata ka weynadoo iga dheer maba iga dhaxa iga dhaxa kuma dheliyo dhibaata ka weynadoo iga dheer maba iga dhaxa iga dhaxa kuma dheliyo dunkaa shaqaadha dad baa ka dhameeyey hodani dunkaaga adkeeyey dunkaa shaqaadha dad baa ka dhameeyey hodan dunkaaga adkeeyey inaanay dhaqashay ku dhowrsan tahay adoon dheeraan gacmahaagii dhiib inaanay dhaqashay ku dhowrsan tahay adoon dheeraan gacmahaagii dhiib heestaasi ay ku luqeynayaan fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray tan iyo galabta inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
sidii dhabigii dhammaystu maray markaan kudhutaa kudhutaa kudhigaa